kulan ballaaran oo degmada bu'a qable ay ku yeelatay beesha gaaljecel oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ayay kusoo bandhigtay beesha ciidamo hubaysan oo ka tirsan beeshaasi kuwaasi oo u diyaargaroobay sidii ay uga hortegi lahaayeen duulaanka kooxda ridada soomaaliya ay kusoo qaaday deegaanada ay degto beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan haddaba kulankaasi waxaa lagu soo bandhigay ciidamo aada u hubaysan kuwaasoo watay hubka noocyadiisa kala duwan kalimaadkii laga jeediyey kulanka beesha ay yeelatay ugu horeyntii waxaa ka hadlay ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo halkaasi kelimad ka jeediyey bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuulihi wanabiyihi maxamed ibni cabdillaahi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan waxaan u mahadcelinaya allah tabaaraka watacaala nimcooyinkiisa faraha badana na siiyey islaam naga dhigay ahlu tawxiid naga dhigay ilaaha ku mahadsan alxamdulilah rabbi alcaalamiin bacd alxamdulilahi tabaaraka wataala waxaan u mahadcelinaya beesha reer gaalajalaal ee maanta quwadoodii iyo awooddoodii iyo gaaladhacaybnimadooda bannaanka soo dhigtay waan una mahadcelinaya jazakum allahu khayran maanta dalkeenna wuxuu ku jiro xaaladiisa qof walba wuu dareemi karaa maanta waxa aan wadnaa waa fariimo awalan waxaan ka bilaabaynaa dowladda xasan sheekh maxamuud ee dadkeenna iyo deegaanadeenna iyo dadnimadeenna iyo diinteennaba duulaanka ku soo qaaday beesha waxa ay ku samaysayne asigana wuu og yahay beeshana way og tahay caalamkana iyo dunida inta joogtana waa u sheegnay jawaabahaan ka sugaynay isbitaalladii ceelashuu baabi'iyey iyo deegaamadu bi'iyey jawaabtaan ka sugaynayna wuxuu ka soo dhigay inuu mar labaad dagaal soo qaado fariimaheennina wuxuu ku bedelay hanjabaad iyo duulaan cusub xasan sheekh waxaan leenahay xasanow waxa aad sheegtay iyo dagaalka aad soo qaaday fariinta aad qortay ee maanta inaad beesheenna aad baabi'isid diinteenna aad baabi'isa ay tahay taa ayaa noo ballan ah qodobka kaloo raba inaan dhaha wuxuu yahay insha allahu tacaala kuwa xasan sheekh la jooga beesha ka dhasha waxaan leenahay warnimiba ka toobadkeena meeshaa ka imaada wax maslaxa adduuniya aakhiro idinku jiro ma laha ilahay toobadkeena haddii aad diiddaan biidni illaahi alwaaxid alaxad katiibada sheekh xasan barsane ee muslimiinta ah waxay duli doontaa murtadiinta agtiina joogta idinkoo safkaa ku jiro ilahay haddaa u toobadkeeni waysaan insha allahu tacaala waxaad dhici doonto murtad gaaljecel oo muslim gaaljecel jir insha allah fariinteenna kale waxaan leenahay beesha caalamka kuwa sheegta oo har iyo habeen la daba taagan qoladan manhajkooda raban inay fuliyaan waxaan leenahay gaalay waxaad wadiir waa diidnay waxaan idin leenahay innaa buraa'u minkum mimaa tacbuduuna min duuni illah kafarnaa bikum wabadaa baynanaa wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan waxaad waddaan waa diidnay waxa noo dhaxeeyo ee ballanteenna ah idinkana waad ogta anagana waa ognahay ilaa ad ilaahay ku toobad keentaan insha allahu tacaala waxaan noo ballan insha allahu tacaala qorigaa noo ballan mashruuc walba soo bixiyo gaal walba oo caddaaw ama madoobow soomaaliya ha ku hadla ama yuusan ku hadlin insha allahu tacaala haddii aynu nahay beesha gaal jecel waxaan ku leenahay waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala raalliga nooga yahay min fawqi sabca samaawaad nooga soo dejiyey raalliyada noogu yahan qaadanay waxa aad waddaan ee kufriga iyo gaalnimada ah waa diidnay sababtoo allah tabaaraka wa tacala haddii aad diiddeen annagana allah tabaaraka wa tacala waxaad ka bedelnood waddaan waa idinka diidnay farriintayda kale insha allahu tacaala waxaan udilaa beesha gaalajecel beel yahay waa la og yahay gaaladana way og tahay idinkana waad garanaysaan ummadda soomaaliyeed waad garanaysaa inaad tihiin ummad diimeed ummad jihaad waxaa laydinku haysto ee cadowga idinku soo duulayo ee dhagaraha idinku maleegayo ee hagardaamada idinku wadana waxay tahay inaad tihiin abna'a sheekh xasan barsane abna'u haadihi diin saacaddaa laga bilaabo insha allahu tacaala nin walba beesha ka tirsan oo ku abtirsado waxaan faraynaa insha allahu tacaala qorigiisa iyo booshkiisa inuu madaxa dhigto kan baadiyaha jooga waxaan leenahay si qaas dadkeenna baadiyahow gaalada waxay go'aansatay inayna baabi'iso nin waliba qorigaada barko booshkaada soo dhowaysa wallaahi waa fuliyaal feeraha ku dhuftay insha allahu tacaala ballanteennana waxay tahay in gaal dambe dalkeenna uu ku raaxaysan insha allah adulah iraada fariinta ugu dambaysa on dirayna waxay tahay waxaan u diraynaa amiirkeenna abu cubayda waxaan leenahay shaykhana wa amiirina haddii aynu nahay beesha gaal jecel mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kuu cusboonaysiinaynaa beecadii aan kugula jirnay waxaan kugu bayaactamaynaa culays iyo fudayd waxaan dhibsanayna iyo waxaan dhibsanayninba ilaahay diintiisa inaan dhibnaan diyaar u nahay gaalada soo xadgudubtay ee dulmiga wadda ee dalkeena daandaasiga u timi inaan kula celinno oon garabkaada ka dagaalanno oon hortaada ka dagaalan diyaar u nahay allahu akbar guntii gebagabadii waxaan baaq u dirayaa anoo u tahmiyeynayo beelaha ansaarta ah ee soomaaliyeed waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaa la joogaa doorkeenni gaalada sii holeelaysa ee rabtay inay qabaa'ilkeenna iyo dadkeenna u celisay sagaashameeyadii sagaashameeyadii inay u celisay gaalada go'aansatay ee rabtay inay na belayso insha allahu tacaala dadkii celin lahaa حركة الشيوخ المجاهدين ساعدها لقى بالله وما أنصاري وإذنك وحنا عصنا إن شاء الله تعالى بيلها أنصارتها ساعدها لقى بالله إن شاء الله تعالى انتصار فيها بالأوضي فرمها إن شاء الله تعالى ولا لها مجاهدين ساعدها لقى بالله إن شاء الله أنا قاعد كبدل جزاكم الله خيرا انت سنكسوكوي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر intaa kadib waxaa iyaguna halkaasi kelimaad ka jeediyey waxgaradka iyo nabadoonnada beesha gaaljecel الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد إلينا مهد أن لسوكو بكري دمات بالله طونا عن لهين الله صون سوغير سيي xilli aan ka tashanayna shareecada islaamka sidaan ku hirgeli lahayn cadowga horarkaana aan ku difaaci lahayn allihiina soo geersiiyey ayaa mahad iska le ikhwaani fillaah waxaan leenahay dadkan halkan joogo maanta waa beesha gaaljecel waxay hubkeeda u sidataa ilaahay idinkiis in cadowga allaah ay kula dagaalamaan waxaan horyeel u nahay hadduu ilaahay yidhaahdo qabaa'ilada soomaaliyeed oo muslimiinta ah waxaan leenahay nabda'u bismillaah allahu akbar maxrikada waa ay bilaabatay murtadiinta waxaan leenahay oo waxaase garguurta hogaaminayo sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kiisa cad iyo kan madow waa uu jabayaa dadka muslimiinta ah ee kow ay ka yihiin beesha gaaljecel waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kitaabkiisa ha loo halgamo qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi mu'miniin reer gaaljecolow anigoo ku hadlaya maanta afkiinna gaalada waxaan u sheegayaa kuwa murtadiinta ah iyo kuwa kaafiriinta asliga ah iyo kuwa munaafiqiinta ah xarakatu shabaab almujaahidiin hadday keligood jihaadayeen gaalada albaab cusub baa ku furmay qabaa'ilada soomaaliyeed ayaa albaab ku furay dagaalka waa kow bilow weeye insha allahu tacaalaa ilaahay idinkii wadna jabi doontaan waxaadna ku dekay doonin oo aadan ku nasa doonin dhulweynaha reer gaaljecel ay degan yihiin kuma nasa doontaan askarna kama heli doontaan ilaahayna wuu idinku hoojinayaa biidni illaahi albaari ballan allah waxaan ku galnay nin alla oo beesha ka dhashay oo cadowga gaaleed laga soo reebi waayo kurkan ku dhufo doonaa ilaahay idinkii allahu akbar intaas ayaan ku soo gaabanayaa wabilahi towfiiq allah subxana wa tacaala aclam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبشرت الله نوافجية وحال كان اسكوغو يمد وباش قال جعل مروب دون يسو وحال اسكوغو نمد قال هذا ما أرتي حركها سوق وسطي مرتدينتا إن ما أرتي لا دقالنو oo kutaabka alla ma aragtay aan ku dagaalanno oo ma aragtay aan gaala meel iska saarno ayaa naga wallaahi oo naga billaahi wax allahu akbar allahu akbar Eh, beebeena nagama ahin gaalada waxay nagu gelaysaa oo ay ma aragti leedahay war beelaha islaamka qaas ahaan beesha gaal jecel maxaad u goosaaranaysiin maxaad xoolo u leedihiin maxaad maaragti ma gaalowdiino gabdhaha ma aragtay eh, garbasaar ma qaataano dugsida ma iska dhaaftiino waxaas ay leeyihiin eh, maxaad sardanadaan u joogtiino wanaaggan iyo geelaan iyo xoolahaan aad u joogtiin diinta ma ka baxdiino annagana ilaahaan ka magan galnay diintaan haysannaa kutaabka aynaan haysannaa waa ku dhiminaynaa sida haddaba hore loo sheegay odayaasha beesha gaaljecel oo gobolka hiiraan anaa ugu da'weyn anigana qorigaydi waa kaas aan liiga harin inaan liiga harin aan rabaa sii baxe gaalada aada adiin melihi inaa adiin horkacaa war mayla socotiin war mayla socotiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد علينا نقدق مسلمين نقر السيي كتاب كان اندفاع عنه الله سيان مهد لمادي بالله ولهنا نعلينا مركو هو الرئيس أنك محانا هاي وعانا هاي أمد مسلمين كسوكو أمد ليرا هذا رير جيل جعل رير جيل جعل محيين تاريخ ضد محي تهاي وعانا هاي أمد بيع لك الشيء ilaahay kitaabkiisa ummaddii wadday xarakatu shaawal mujaahidiinu toban sano ka hor beecadii ayaan ku taagannahay waxaan baraaca ka qaadannay gaalada mushrikiinta ah murtadiinta macaawisleyda munaafiqiinta dhammaan waxaan ka qaadannay baraa'a dadka macaawisleyda la baxayn waxaan ugu baaqaynaa war hasiima hadday kow idiin tahay burburkiiyaad faraha geliseen maanta ayay tala idinla siman tahay ka jooga walaalayaalow dalka iyo deegaanka iyo dadkaa naga dhexeeya ma idin anfacaayna ka joogo macaawisleyn hal fariinaan farin lahaa macaawisleeyey macaawis way dhammaataa dharka la qaata waxa ugu cumri gaaban waaye magaciina haddii uu macaawis ow yahay sidii macaawistii aad u cumri gaabanaysaan annagana magacayna waa muslim allah noo bixiyey allah noo bixiyey huwa samaakum almuslimiina min qablu allahna yidhi magacayna waa muslim ilaahay kitaabkiis ciddii la dagaalanta ciribta ay leedahay waa arki doontiin waa sheekaysan doonnaa waana ogaan doonnaa ciribta dabcidda leh waa sugaynaa nala sugo annagan intaan nool nahay ilaahay kitaabkiisa ayaan difaacaynaa sunnada nabigaan difaacaynaa gabdhaha xijaabanaan difaacaynaa madaaristaan difaacaynaa gaala annagaa hor- hortooda ku dhiminayno magaalooyinka in la soo weerari mahayo ballan aan qaadni waaye war sidaa ballama noo tahay reer gaal jecelow ilaahay diintiisa ma difaacaynaa ilaahay oo markhaati ka noqo waa diidnay diinta islaamka waxa ahayn waa diidnay waana anfici waayse allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar wabilaahi towfiiq الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدوك نويدنا انت سقبا انقمنا ورتو لمركو anigana waa ku xigahoo dad ku xigan ka mid ahay waxaan rabaa gaaljacal hurda oo geeliis dhaqanahoo habaa dankan aan ahayn gaala idaa ka kicis lugta ugu kicis haateen mar kale kicis saddex markii saddexaad ay hurda ka kacdo la baraarugay markii la baraarugana maxaa soo baxday in la iska celin karo oy dhiman karaan waxba haddii lagu dhufta ay dhimanayeen baabuurkood haddii la qarxay asburburaha noo soo baxda macal baabuurkood iyo taanka ay ugu taban in la burburin karin intaas horta waa soo baxday waa la tashtay taladana labaatan goobood oo goobtan goolwaatanta hoos gaaljacal degan yahay aan soo marnay meel kastana intaanoo kale aa soo baxaysay waxaad u jeedeenoo wadi jeednaa ogaaskii dadku waana jeri oo dagaalka joojiyey dhibaatada haloo joojiya xabadaha ammaanka fere urya xashey dhihi jari inas maanta lahay isoo daba kaca oo aan dagaal ascilaama osqorigiisa baagiisfata waa loo jeeday meel kastana tabankaana ahayd ninka kaloo ku xigi nabadoonanka gaaljecel hiiraan ninka ugu weynaayo waa wartaa meel kastana soo marina saankas qorigiis u watay waxaa jirta marka meel oo lagu gabada ma leh xabadahana kuwii hadda ridayn oo kale waa hoosaa loo ridaa ma ogey kuwii hadda ridayn oo hoos loo dhig bisay dhimay nimanka lagu aadiy bisay dhimay intaas bis waa ma aqaan hatee ma soo baxays allahu akbar waxaan rabnaa meel lagu cabsado ma jirto cabsi ma jirto nool jeclo noolaa lagu waay waxaan arki aan ognahay haddii dagaalanna horta haddii la dagaalama nin kasta is dhimana waa ogyahay maxaad ku dhiman laheed mar bahal ma kugu dhigi lahayd wowi maad ku dhici laheed dagaal shay qabiil maad ku dhiman laheed haddaase waxaa intaasdoo ku dhiman lahay inaad jihaad ku dhimato oo dagaalama gaaladagaalama aad dhimataa saasa ajar iyo janna lagu helo inta muslim ahna waa walaalkaay intii kuwii nala dhasho nagu agtirsanaayo rido noqdayna beri aan ka nahay waxaa markii aan kusoo gabagabaynaa inaan gaalada iska celinna rag iyo dumar waa bilaahi towfiiq hadalkeeda marka taas kuso assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله ثم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إذا الكدس كله وادمنينا قف كست موت بكو حكمية إن شاء الله تعالى وحن كل دمنينا أنا قو عيسي شرف له وحن دفاعنا إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسة وضيار مناهي إن شاء الله تعالى وحا إسسو بيستي وحا إسكوهي برندي يوغاندا إثيوبيا كيو وح كستو إيغا شاك مارتي أفريكانا وإسسو بيستين أننا بإذن الله الكريم وحا معنا الله تبارك وتعالى ayagana shaydaam ayaa macooda binaan cilaa in ugu tagaa
loo banaa baxaaya waa bangaraafa ii baruundi waxa loo banaa baxaaya bacda looxa waa laga dhigaa bashiir nebi moxamed waayo beenley adduunyada nafta ay baadiye isaabaajyada nimaan gaal aheen baalo kuma gaarto gaal jecel barki islaan ma aha sidii baati ii laana ballanbeenna in iskulo galana kaaga bixi maaya jameecada buqay uga taal amase beled aamin beder iyo tabuugaa ka jira birinka soomaali jahaadkiin u baahneen haddaa soo bannaan baxay baadiriga baadiri u weyn baajo qabahiisi gabdhaheenna birimada intii isgaal ku baanshaalin culummada intii nugu bartahay aan isbaroobayna baay ii bakool iyo intii buula xawaade baardheere diinsoor intana bahosha ugu ge'aysa buur dhuuba ii buur hakaba baydhaba baasha ugu saarta barkada ha kismaayu intii barandadii la ega soomaali boob ii dhaca buugga loo saartay dalkeennii barwaaqada ahay burundiyaa jooga burundiga waxaa lagu beddelay ciidamada biritin ee burcadkan badaha laga dadaya been hawaas waa khayraadka ina lala baxaa ballanta gaalada ah badda waxa ku jiri goor hore ay belel qaysteen buuraha wixii noogu heri kala baxoo qaata annaga balaayada dhignii booba weligiin ee booyaasa kuu laga dhigto baadla cunugaalo oo dalkeennii barwaaqada ahay burudiyada keenay oo badda io barriga naga gatoo beesa nagu qaatay afka beesha gaal jecel anoo beytanku hadlaaya annaga birigaan ka nahay buush iyo waxaas u baaleeya gaal jecelow bah iyo boqor adoo baraka iyo diin labeecadayn shabaabkulu ballanna baajiyow ma lihin baxar wiilaho kaa dhashoo soo baxaalaha iyo libintaas bannaanka aan ku leeyahay iga beentaynin geelaada boodaanka iyo baarqabyaha badan leh oo buru iyo kalaay bidax laho baarda badan weyn laho barbax iyo ragaal baydano buruka laga maalo bay iyo soogtan iyo buur wada la wado baylaha ila waa buush iyo ballayrnimo wataa biil ka dhigan doono loodaada booryaha dhashoo buuf iyo maar laho barqa dheerta wada baratiyo soo baroodaysoos burcadkeeda biibyaha ku jiru baylaha ila waa buush iyo ballayrnimo wataa biil ka dhigan doono arigeenna biixiga ahoo intii baaribacda ee jooga boqor kale dushana baraxyo kulubaaca dheerdheer laho baraakiibta lagu dhoofinaa beylaha ila waa beerta iyo biyaha ceelka waa lagama baaqdaan barbaarta iyo bilcaantii ilmaha beelnimada dhowra gaal jacaylow ba'da beenku mari maa bashiir nabi maxamed waaye loo bannaan baxaaya waa bangaraafe iyo burundi wax loo bannaan baxaayo waxa loo bannaan baxaayo
بسم الله يا باديكو laga bilaabaa bacdigeed wixiid baratiyo baraka iyo diinle baraha bulshada loo dhigaa inay ka baartaano aniga in badanaan bannaanaha tagoon gebi bayaaneeyi in badanaan ba'iiwow dhahoon buug u kala baari in badanaan afkaan baaska ribi saban iyo beeba ee birigale haddii boorintahay bururka iyo buunka beelweynta gaal jecel anoo kala baqaylaynin buuggayga waa inan furoon aad u kala baaro gaal jecel ma ii soogdogowgay barwaaqaysan boodaan adaa geel ku xeri oo baroodeeyo baahina adaa baac u jira beennayga ma ahan waxaa tahay qabiil baaxad weyn oo bah iyo boqor le bar haddaad isula jeesatoo diin isugu baaqdo belidoogla buush kuma dhisteen gaal xumoo bedowe belidoogla buush kuma dhisteen gaal xumoo bedowe annaga hiiraan barwaaqada dhextaal oon baroobaynin gaal jecel adaa ugu badan baab kastoo ay noqoto uma baahnin gaal iyo wixii dababiqlaynaayo annaga biriyaanka nahay buush iyo wax uu baaleeyo saaki buunka ii bulhaanka inan gaal birayna waayo saaki buunka ii bulhaanka saaki buunka ii bulhaanka saaki buunka ii bulhaanka
miyuunka ii bulaanka loo bannaanbax waaya birina waa noo beled weyna biriga noo bannaanbax waayo ba'da waayo qur'aanka baashadow nabi waayo gaaladaa bixi wayse oo birinkeenna la keeno oo ku be'aysa dalkeenna oo barroo dhaaf laga waay bil isteersa ma keenina ragaa beesi ku qaatay asagoo u bareeri gaalninkii u basaasana burburaa u dambeeya biri oo walqiyaamana ku badbaadi mahaya ilaahey ballantiisana baaqan maysa wallaahi ba'da been ku mari maa bashiir nabi moxamed waaya biriga wa buunki waa bannaanka birina noo beledweyna waa biri waa noo beledweyna baar dhulkaas baac ka go'aahee biri waa noo beledweyna biri waa noo beledweyno biri waa noo beledweyno biri waa noo beledweyno goynta gobollada waxaan gelin kuu soo qaatay gaalada guryaha ugu galo gacanta hoorsada gundhigu waa gumaysiga gaf iyo godobta noo geystay garwadeenka gaalada oho gowsna dhaafsaday gacal ma ihin waa kala go'noon geedii kala guubnay goortii gabbaad laga heloon gacantooga alayno gowrac waa gorgoro malagarkiiyo madaxa waa gooysma wixiis geystii waa laga gudaa goor aan dheereen gablaha u yaalgaal nin wada gowracaa sugi ee siyaasigan u go'ay gaaladoon garanayn towxiidka lagu soo gabanayo kufriga gacanta noo geli haddaan gowrac lagu taagin oy gacan rage edgaarin goodintayda waa beengayigan geesi kuma noola goodintayda waa beengayiga geesi kuma noola waxaan gaar isleenahay xaqaan lagu gembiyo ciidda ummaddan la gaasirahay hoosgaalka kala geeyey gobol gobolna loo kala jaro ciidda kala go'astay gurmid ii waxay naga sugaan inad gargaartaan ee gaadiidkan haran geedi waa ii garqaba owrka goobta aan degayni halkow daaqa heli geele allah garan insha allah waqtiga goordhow baan sugi akbar afartaas ninkay garab martoon garan ujeedkay aan gaarsiiya goor kale murtiyo gabaya taariikhle wax ii gubayo godob raagtiyo liiga galay waa ciil igu gaboobiya caraagibilka saamaysay gocoshada xanuunkale gafka u gaalka noo geystay annagoon gudsanin oo aan kufriga gacantooga leeynin yurub iyo galbeed goysin oon diinta gaarsiinin qudus gaala laga saarin oon guul ku laafyoonin gami mayna goor iyo habeengeedigaa raran gami mayna goor iyo habeengeedigaa raran gabaygaas ninkaan garanin iyo gorof ma loo haayo gooni iyo wuxuu gaar u yahay geesi ciishoodii gumaysiga la diririyey ninkii guullahey caasi gaalada gumaadoo ku guba goob ka soo joogtaa gubaaba mudani inaan gabayga gaarsiiya u gargaar allahay ow raggaas goobay joogaana gobanimana gaarsii gobanimana gaarsii iyo guulan soo daahin gaal jecelow gaalka gaad ee u garguuro geela dhowrta waa go'aanka gaalka gaad ee u garguuro